ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya james swan ayaa maanta sheegay inuu bilaabay la kulanka musharaxiinta u tartamaysa guddoonka aqalka baarlamaanka xubnaha uu la kulmay maanta waxaa ka mid a sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe shariif maxamed cabdalla iyo cabdulaahi aadan axmed dhinaca kalena guddiga shalay ay soo xuleen aqalka hoose si ay u qabanqaabiyaan doorashada guddoonka ayaa iska dhex doortay guddoomiye sida uu ku soo waramayo wariyaha v o a ee muqdisho cabdicasiis axmed barrow waxaa maanta magaalada muqdisho kulan ku yeeshay guddigii shalay tobanka xubnood ahaa oo ay soo saareen baarlamanka federaalk ee soomaaliya gaar ahaan golaha shacabka ee loogu talagalay inay qabtaan doorashada guddoonka baarlamanka soomaaliya gaar ahaan golaha shacabka guddoomiyaha iyo labadiisa ku-xigeen guddiga ayaa maanta waxaay doorteen guddoomiye iyo xoghaye guddoomiye ayaa waxaa loo doortay wasiirkii hore ee wasaaradda amniga soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed halka xoghayena loo doortay mudane lagu magacaabo maxamed abuukar cabdi guddigan ayaa waxaa lagu wadaa inay ka shaqeeyaan sidii ay u qaban lahaayeen doorashada guddoonka golaha shacabka ee baarlamanka federaalk ee soomaaliya